بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الخيار khiyaarka axkaamtiisii ayuu u fasiliyay khiyaarka macnaha loola jeedo waxaa weeye waa qofku inuu khiyaar u qaato inuu beecii ka laabto iyo inuusan ka laaban khiyaarka marka wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood khiyaarulmajlis khiyaaru shardi khiyaarulcayb saddexdaba sheekhu uu ka hadli doonaa raximah اllahu tacaala khiyaaru اlmajlis khiyaaru shardi khiyaaru اlcayb axkaamtaas saddexdaba sheekhaa noo sheegi doona walmutabaayicaani labada wax kala iibsanaya bilkhiyaari khiyaaray ahaadeen maa muddadii ayay khiyaar ahaadeen lam yatafaraqaa aysan kala teginin sheekha wuxuu ku leeyahay raximah اllahu tacaala labada qof oo wax kala iibsanaya khiyaaray leeyihiin haddii goobtii heshiiska iyo beecu uu ka dhacay aysan ku kala teginin mid walbaa beeci uu ka laaban karaa tusaale ahaan dukaanaad soo gashay waxbaad ka iibsatay lacagtii waad siisay qofkii dukaanka iibinayey adigana shaygii waad qaadatay laakiin dukaankii kama bixin intaadan dukaanka ka bixinin waad ka laaban kartaa beeci khiyaaraad leedaha waa khiyaar sharcigu ku siiyey loogama baahno qofka dukaanka iibinaya wax laga baryayo ma aha sharcigaa ku siiyey marba haddii goobtii aada ku sugan tahay leanna qofka waxaa dhici karta shaygu markuu iibsaday kabacdi inuu go-aan kale qaato oo beecba inuu ka baxo inuu go-aankaasi uu qaato ayaa dhici karta marka go-aankaa wuu qaadan karaa bishardi inuusan meeshii ka tegin ama hadduu qofku meeshii ka tago oo dukaankii uu ka baxo dee markaa khiyaarkii wuu go-ay khiyaaru majlisaa la yidhaha khiyaarkaas khiyaarkaas magaciisa waxaa la yidhaha khiyaaru lmajlis waa khiyaarka fadhiga fadhiga maxaa loola jeedaa inta goobtii wax lagu kala iibsaday la joogo goobtii wax lagu kala iibsaday inta la joogo khiyaarulmajlis a war lacagtaydii ii soo celi alaabtaadana qaado beeci waan ka baxay ma kugu khasbi karo sharciga khiyaar uu ku siiyey maxaa yeelay nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam xadiiskii bukhaari uu warinayay wuxuu ku yihi almutabaayicaani labada ruuxoo wax kala iibsanaya kullu waaxidi minhumaa biاlkhiyaari calىa saaxibihi mid walba oo labadooda ka mida khiyaaruu ku leeyahay saaxiibkii inuu saaxiibkii yidhaaho war lacagtaydii ii soo celi kan kaloo dukaanlaha isaguna khiyaaruu leeyahay inuu yidhaha alaabtaydii ii soo celi waxba kaama iibsanayo beeci waan ka baxay khiyaaray labadooda leeyihi maa lam yatafaraqaa haddii aysan kala teginuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa bayca alkhiyaari khiyaarka beeciisi maahan bayca alkhiyaar wuxuu kala jeedaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ban ikhtaara axaduhumaa lusuuma alcaqdi labadoodii mid ka mida ayaa wuxuu doortay inaan laga bixin beeca dee qofkaasi beeca kama bixi karo maalan qofkii dukaanka iibinaya wuxuu yidhi anuu kolley beeca kama baxayo kii markaa dukaanka wax ka iibsanayay khiyaaruu leeyahay ilaa kan bisaa go-aan qaatay inuusan beeci ka bixin kii kale laakiin wuu ka bixi karaa hadduu qof ka mida uu go-aan qaatay uu yidhi anugu beeca kama baxayo kii kale wuxuu leeyahay anaa ka baxayo khiyaarle marka aduu haddaad khiyaarkii aada iska baabi'isay sharcigu ku siiyey haddaad iska baabisa anuu iskama baabi'inay mise lagala jeedaa ilaa bayca alkhiyaar macnihii sidaa walahumaa labadoodu waxay iska leeyihiin labadii wax kala iibsanaya halkaa marka maxaan uga baxnay khiyaarka qeybtii koowaad waa khiyaaru lmajlis wاlmutabaayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa khiyaaru lmajlisaa la yidhaha wuu noo dhammaaday waxaanu gelaynaa qeybtii labaad waa khiyaarkii la yidhaaho khiyaaru shardi ayaan gelaynaa walahumaa labadoodii waxay iska leeyihiin labadii qofoo wax kala iibsanaya an yashtaridaa inay shardistaan alkhiyaara khiyaar ilaa halaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood laga gaarayo khiyaar inay shardistaan oo shuruudo ay ku wada galaan sharcigu waa siiyey sharcigu wuu ogol yahay khiyaarka noocan waxaa la yidhaha khiyaaru shardi khiyaaru shardiga macnihiisa waxaa weeye labadoodaa waxay ku heshiinayaan ilaa saddex maalmood uu nin walba uu go-aan leeyahay uu uga laaban karo beecii muddo saddex maalmooda adnaba waad uga laaban kartaa beeca adna waa uga laaban karaa khiyaarka noocaasina sharcigaa siiyey waxaana la yidhaha khiyaaru shardi marka saddex maalmood gudahooda qofkii alaabtii uu iibsaday maadaama shuruudda ay wada xirteen khiyaaru shardi maxaa loogu magacaabay leannahu kan wuxuu u baahan yahay itifaaq in shuruud lagu wada galo shuruud in lagu wada galo u baahan yahay labadoodii mid walba wuxuu leeyahy muddo saddex maalmood gudahooda waxaad xaq u leedahay beeci inaad iska laabatid muddo saddex maalmood gudahooda marka kanina wuxuu leeyahay alaabtii inuu iska soo celiyo kanna wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho yacni beeciba waan ka baxaye ii soo celi alaabtii lacagtaadana hor haddii markii hore ay shardisteen wey saddexdaa maalmood shuruud hadday ku wada galeen markii saddex maalmood la yidhi maxaa baxay afar maalmood ma laga dhigi karaa shan maalmood ma laga dhigi karaa bil ma laga dhigi karaa maya sharcigu ma ogola saddex maalmood wixii ka badan waa baatil saddex maalmood wixii ka badan waa heshiis baatil ah sharciguna uusan ogolayn leanna muddo saddex maalmooda qofku wuxuu iska soo fiirfiirin karaa waana kusoo fikeri karaa go-aan saxana wuu qaadan karaa saddex maalmood gudahooda marka saddex maalmood wixii ka badan sharcigu ma ogola khiyaaru shardi muddada ugu fog waa saddex maalmood saddexdaa maalmood wax ka badan lama ogola waidaa wujida haddii laga helo bilmabiici shaygii la kala iibsaday caybun ceeb haddii laga helo falilmushtarii ruuxii iibsaday wuxuu iska leeyahay radduhu raddulmabiic shaygii mabiica ahaa oo la kala iibsaday celintiisuu xaq u leeyahy inuu iska celiyo hadduu ceeb ku arko waa qeybtii saddexaad oo khiyaarka ugu dambeysay qeybtan saddexaad waxaa la yidhaha khiyaarulcayb khiyaarulceeb maxaa khiyaarulceyb loo leeyahay liannahu khiyaarkani waxaa shardi ah in wixii ceeb aada ku aragtid adoon ceeb ku arkin ma celin kartid khiyaarka noocaasaa la yidhaha waa laba khiyaaraan soo marnay khiyaarulmajlis iyo khiyaarushari labadaas way banaanay waxaa kaloo bannaan nooc saddexaadoo la yidhaha khiyaarulceyb waidaa wujida haddii laga helo bilmabiici shaygii la kala iibsanayay caybun ceeb haddii laga helo falilmushtarii kii iibsaday radduhu raddulmabiic mabiica celintiisuu leeyahay inuu iska celiyo yacni shaygii uu soo iibsaday ceebuu ku arka ceebtan laakiin maxaa shardi ah waa ceeb mawjuudun qabla alqabdi yacni shaygan intaadan adigu soo iibsanin oo gacanta aadan ku dhigin ka hor ceeb jiri jiray laakiin ceeb adiga gacantaada uu ku ceeboobay maalan mobilaa soo iibsatay mobilka markaad soo iibsatay dhulku kaaga dhacay ama biyuu kaaga dhex dhacay ninkii aa usoo celisay markaasa tiri waa ceebaysan yahay iga celi taas macquul ma ah macquul ma aha waxaa laga hadlayo ceebta sharcigu sheegayo oo shaygii aad ku celin karto waa ceeb shaygan intaadan iibsan ka hor uu ceebaysnay intaadan iibsan ayuu ceebaysnaa adigana idilaacan ceebtan waxaad ogaatay oo daalacatay shayga markaad iibsatay ka bacdi ayaad waxaad ogaatay inuu hore u ceebaysnaa ceeb qadiimaa la yidhaha ceeb hore inuu jiray sharcigaa xaq kuu siiyey xaqaad u leedahay liannahu beecan iyo itifaaqu wuxuu ku dhacay wax ceebka saliima asalka beeca saas wa laakiin wixii ceeb qadiima haddii jirtay oo ceeb hore u jiri jirtay sharcigaa xaq kuu siiyey inaad dib u celiso oo dukaankii iyo baqaarkii aad ka soo iibisay ayaad dib ugu celin kartaa waxay dhihi kartaa waxaan wax ceebaysanaad iga iibisay dee anigana itifaaqeenna iyo beeceenna wuxuu ku dhisnaa wax fiican inaad isiiso marka iga celi lacagtaydina isay ma kuu diidi karo sharcigaa u leedahay ceebta hadday tahay bishardi ceeb qadiim ah hadduu yahay shardi waxaa tusinayaa masaladaa xadiis ku soo arooray bukhaari uu warinayo nabigana salى اllahu عalayه wasalam laga wariyey qaala laa tusaru اlibila wاlganama geela iyo ariga ha gaaxinina buu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam gaaxinta macnaheeda waxaa lagala jeedaa neefkii ariga ahaa oo aad doonaysay suuqa inaad keento ood iibiso yacni dhowr maalmood ma lisaysid marka isagoo naasihiisu neefkii ariga aada u waawen yihiin oo qofkii arkaa uu isleeyahay caano badana ayaad suuqa kusoo xiray waa khayaano khayaano way qofkii isha saare wuxuu isleeyahay caano badan ah isle marka nabigu salى اllahu alيه wasalam khiyaanadaa wuu diiday geela iyo ariga ha gaaxinina faman ibtacaahaa qofkii neefafkaa iibsada bacdu markaa kabacdi fainahu shaksigu bikhayri nadarayni laba fikir midka ugu khiyaarka badan ayuu qaadan karaa bacda an yaxtalibahaa markuu neefkii listay kabacdi laba fikir midda ugu fiican uu khiyaar leey in shaa amsaka hadduu dan waa iska haysana waaba lagugu khayaanay iska sabar inuu yidhaah xaq waa u leeyahay inuu iska sabro wa in shaaa raddahaa wa saaca tamrin hadduu danana neefka waa iska celinaa hal suus oo timirana waa la celinaa neefka halka suuska timirta wuxuu bedel ka yahay lisashadii markaad lisatay caanihii aad ka lisatay bedelkeedii hal suus oo timirana celi neefkana iska celi waxaad leedahay igu khayaantay ila markaad lisatay waxaad ogaatay caano dhaxaab inuusan lahayn oo caanihiisu ay aada u yaryihiin oo laguu khayaanay marka maxaa meeshan xadiidka muxuu daliilu yahay khiyaarul ceeb leannu neefkani wuxuu lahaa ceeb qadiima ilaa saanu weligiis u caana yaraa jiray ceeb qadiima uu iska leeyahay walaa yajuusu ma bannaana baycu hamarati miraha iibintiisii ma bannaano baycan beec la iibiyo beecaasoo mutlaqan ee aan la kala qaadayn oo wax shuruuda aan lahayn ma bannaano ilaa bacda buduwi salaaxihaa salaaxi hamarati miraha wanaagooda muuqashadooda kabacdi maahane in mirihii keligood la iibiyo ma bannaano in wanaaggooda uu muuqdo mooye wanaagga waxaa loola jeedaa yacni bisaylkooda inay miruhu ay bislaadaan kabacdi maahane masaladan sheekhu wuxuu kala jeedaa raximah اllahu tacaala wuxuu ka hadlaya sheekhu waxaa weeye mirihii keligood oo geedka saarnaa in la iibsado geedkii beeca kuma jiro geedkii beeci kuma jiro wuxuu leeyahay mirahan kaliya iga iibi cambahan geedka saaran iga iibi liintan geedka saaran iga iibi timirta geedka saaran iga iibi cinabka geedka saaran iga iibi cinabkii iyo timirtii iyo cambihii wax bislaadana ma aha wax bislaadayna ma ahan mirahaas markaa aadan geedka ku iibsanaynin oo keligood aada iibsanayso waxay ku ansaxayaan kaliya laba shardi haddaadan macalgeedka ku wada qaadanayn oo mirihii keligood aada iibsanayso laba shardiya beecooda ku ansaxaya bishardi alqadci wa bishardi kownihi muntafacan bihi bishardi in beeca shuruud lagu soo daro la yidhaha bishardi inaan kaa goosanayo ayaan kaaga iibiyey waa miro aan bisayl gaarin bishardi inaan kaa goosanayo oo geedka aan ka goosanayo shardiga labaad wa bishardi kownihi muntafacan marka aada goosanayso mirihii keligoodna miro lagu nafci karo waa inay yihiin ilaa shuruudda beeca maxaa noogu jiray wa an yakuuna muntafacan bihi shayga la kala iibsanayo waa inuu nafci leeyahy laakiin miro carga ah oo maalan haddii geedka laga jaro oo guriga aad keensatid wax nafciya aan kuu lahayn de kuwaas beecoodaba maba ansaxayaba leanno shuruudihii beecay noogu jirta marka haddii miraha keligood la iibsanayo oo geedku uusan ku jirin labadaas shardi waa laga maarmaan bishardi kownihi muntafacan bihi waa inay miruhu nafci leeyihiin miro waxaa jira aan bislaan laakiin nafci leh weli ma bislaan laakiin nafcigay leeyihiin waa jiraan maalan timirtoo kale balxiyaa la yidhaha balxi balxi ayaa la yidhaha intaysan bislaan balxida waxaa weye xoogaa dhandhanaan yar iyo macaan isku jiray leedahay timirtii weli ma bislaan waa la gurtaa waana la cunaa waana la kala iibsadaa balxiyaa la yidhaha timirtu intaysan bislaan marka miro noocaas oo kale ah oo geedkii laga goynayo waa inuu nafcina leeyahay bishardi alqadcina waa inuu kala iibsado bishardi inaad iga goosanayso saasuu kala jeedaa sheekhu walaa yajuusu ma bannaana baycu hamarati miraha iibskiyoodii ma bannaano baycan mutlaqan baycan beec la iibiyo beeqaasoo mutlaqan aan la kala qaadin oo laga idlaaqay can shardi alqadci shardi alqadci aan la sheegin uu kala jeedaa mutlaqanta baycan muطlaqan beec laga iطlaaqay can shardi اlqadci oo aan la dhihin bishardi inaad goosanayso aan la dhihin ma ansaxayo haddaan la dhihin bishardi inaad goosanayso ma ansaxayo miraha keligood bishardi inaad goosanayso waa inuu yihaa mirahuna ay nafci leeyihiin labadaa shardi ilaa bacda buduwi salaaxihaa salaaxi thamari miraha wanaaggooda muuqashadooda ka bacdi maahane wanaaggooda muuqashadooda maxaa lagala jeedaa yacni waa inay u wanaagsanaadaan lilakli miro la cuni karo waannadji bisaylna waa inay gaaraan ay u wanaagsanaadaan buduwi salaaxsaa laloo jeedaa wax la cuni karo oo bislaaday inay noqdaan maahan haddii miruhu ay noqdaan wax bislaaday oo la cuni karo taas waa gooniyo waxaa weeye bishardi alqadci waa loo iibsan karaa bishardi inaad goosato miraha waxaa kaloo loo iibsan karaa beec mutlaqa oo aan wax shuruudag la sheegin oo aan la dhihin inaad goosan karto iyo inuu goosan karo iyo inuu geedka iigu yaallo noocii la rabaa loo iibsan karaa kuwaas marba hadday bislaadeen miruhu marba hadday bislaadeen noocii la rabaa loo iibsan karaa waxaad dhihi kartaa bishardi inaan goosto waxaad dhihi kartaa bishardi inay geedka iigu yaallaan labadaba waad dhihi kartaa marba haddii mirihiiba ay bisil yihiin ee labada shardi waxa loo xirayo maxay yihiin waa mirihii aan bislaan miruhu haddaysan bislaan laba shardi unbaa beecooda ku ansaxaya bishardi kownihi muntafacan bihi wa bishardi alqadci laakiin haddii miruhu bacda buduwi salaax hadday joogaan oo bisaylkii ka bacdiba la kala iibsanayo noocii la rabaa loo iibsan karaa marba hadday bislaadeen mirihi noocii la rabo ee loo iibsan karo walaa baycu maa shay beeciisiina ma ansaxayo shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa arriba riba ay ku sugantah waxyaalihii ribadu ay ku sugnaan jirtay waanu soo marnay laba shay ahaayeen waa lacagihii iyo madcuumaadkii lacagaha iyo madcuumaadka labadaas shay uunbaa riba gashaa ayaan soo marnay marka wixiiba riba ay ku jiro beeciisu ma ansaxayo bijinsihi shaygaas ribadu ku jirto jinsigiisii wax isaga la mida in lagu iibiyo ma ansaxayo rabban xaal u yahay isagoo qoyan in isagoo kale lagu beeciyo ma ansaxayo ilaa labana caanihii maahan muxuu kala jeedaa sheekh masaladan masaladan sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye ashyaa waxaanu soo marnay rabawiyaad ah oo riba ay gasho ashyaada ribadu ay gasho waxaa ka mid ahaa raashinka raashinka shuruudaha lagu kala iibsan karo waanu soo marnay shardi kaloo dheeraada oo aanaan soo marin uu halkan nooga sheegi sheekhu maalan markii raashinkan jinsigiisa lagu iibinayo jinsigiisa maxaa loola jeedaa beriisaa beriis lagu iibinaa digiraa digir lagu iibinaa haddii raashinkan jinsigiisa lagu iibinayo beecoodu ma ansaxayo hadduu qoyan yahay raashinku saasaa loola jeeda hadduu qoyan yahay maxaa laga wadaa yacni haddii biyo lagu shubo miya maya hadduu qoyan haddii biyo lagu shubo loolama jeedo qoyaanka waxaa loola jeedaa yacni raashinkiioo weli aan bislaan raashinka hadduu intuusan miruhu intaysan bislaanin xoogaa qoqoyaana ku jira waa dabeecadda uu keenayo geedku ama miruhu intaysan bislaan dabeecadaheeda waxaa ka mid ah in biyo ay ku dhex jiraan mirta marka mirtiiyoo aan weli soo go-in oon qallalin mir kale laguma iibin karo oo iyaduna qoyan tusaale ahaan ganleydii oo weli xaquuqa xaquuqa loo yaqaano ganleydii intay qoyan tahay oo aysan soo go-in oo aysan qallalan xaquuqa loo yaqaano ganleydii iyadoo xaquuqoo weli aan qallalin oon soo go-in oo si fiican aan ugu soo go-in maalan waxaa tidhi afar koombo xaquuqa ayaan waxaan ku iibinaa afar koombo ganley oo xaquuqoo isla wada qoyan oo weli aan bisaylkii fiicnaa gaarin ma bannaano waana afar koombe afar koombeed waana isla egyihiin mana bannaano sharcigu ku leeyahy limaada sababtu maxay tahay sababta sharcigu u diidayo waxaa weeye ashyaada rabawiyaadka hadday isku jinsi yihiin shuruudahooda maxaa ka mid ah maxaan soo marnay atamaathul inay xagga beega ay iskala ekaadaan raashinku hadduu qoyan yahay lama hubo beeggiisu inuu saxan yahay uu isla egyahay leanna waxaa weeye mirtan waxaa dhici karta markii ay qallasho oo ganleydana ay qallasho waxaa laga yaabaa intii hore beegu inuu ka yaraado mirtu intii marka hore way cayilantahay mirtu intii biyuhu ay ku jiraan mirtu waa cayilantahay hadday qallasho waxaa laga yaabaa intii inay ka yaraato beegu uu ka yaraado marka qaacido waxaa jira rabowiyaadka loo dejiyo oo ah qaacidadaas oo dhahaysa aljahlu biاlmumaahalati ka xaqiiqati اlmufaadalati yacni labada shay oo rabowiyaadka markii laysku iibsanayay haddii laga jaahil yahay inay isla eg yihiin waxay la mid tahay iyadoo la kala badsaday oo kale iyadoo la kala badsaday oo kale ayay la mid tahay leanno afartan koombo xaquuqa gelneyda aan bislaaninoo qoyan iyo afar koombo gelneydaho qoyan hadhow markay qalalaan maxaa dhici karta inay kala bataan marka aljahlu biاlmumaahalati isla ekaashada haddii laga jaahil yahay ka xaqiiqati اlmufaadala iyadoo la kala badsaday la midta oo xaq ahaan loo kala badsaday raashinku mirtu intay qoyan tahana beeggeeda lama xaqiijin karo afar koomba afar koomba unbaad iska leedahay mooye haddii biyuhu mirtan ay ka baxaan waxaa laga yaabaa inay kala badan yihiin inay kala badan yihiin ayaa laga yaabaa marka saasuu kala jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala walaa baycu maa shay beeciisa ma ansaxayo shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa arribaa riba ay ku jirto bijinsihi shaygaas jinsigiisa in lagu iibiyo jinsigiis maxaa loola jeedaa isagoo kale wey bijinsihi la yidhi laakiin maxaa baxay hadda bijinsi yuuri sheekhu haddii galneydiiyo qoyan oo xaquuqoo afar koombo galneyoo xaquuqa haddii lagu iibiyo afar koombo beriis haddii lagu iibiyana la saxiix wey limaada sabab maxay saxiix u noqotay dee waxay saxiix u noqotay hore waxaan ka soo marnay markii rabowiyaadka aan ka hadlaynay labada shay haddaysan isku jinsi ahayn waa la kala badsan karaa marka kuwan xataa xaqiiqo ahaan hadday u kala bataan dhib ma lahan wey marka saasuu sheekhu wuxuu u yidhi walaa baycu maa fiihi riba bijinsihi waa shar yani jinsigiisa in lagu iibiyo ma ansaxayo waxaa ku baxay hayru jinsihi ayaa baxay radban xaaluu yahay isagoo qoyan in jinsigiisa lagu iibiyo ma ansaxayo ila labana caanihi mahan waxaa kaloo meesha ku jira oo kutubta fuqahada ah ee kutubta waaweyn ay ku daraan oo masalada laga soo reebaa ila labana waduhna saliiddii ama subagiina waa la mid waa dareeraay waana ashyaadii ribadu geli jirtay la wax la cunayo la cabayo la quudaysanayo caanihii marka dareeraayga ahaa koombo caano ah iyo koombo kaloo caano ah waa la isku iibin karaa wixiina wax qoyanoo dareeraayo wax qoyanoo dareeraay ah taas waa saxiix saxiix la ogol yahay saliiddina waa la mid ama subagii la mid isaga faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami salami salamka axkaamtiisii ayuu u fasaliyaa halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu doonay salamka iyo axkaamtiisii inuu ka guda galo salamka waxaa la yidhaha waa baycun mawsuufun fi الdimati baycun mawsuufun fi الdimati waa beec la tilmaamay waa wax aan loo jeedinin oon la arkaynin oo lagu kala iibsanayo tilmaan un lagu kala iibsanayo leannu markaanu maraynay kitaabu اlbuyuuc bilowgiisa casharkaas waxaanu ku soo qaadanay ashyaada la kala iibsanayo waxay u qaybsamaan saddex qaybood een soo niri baycu caynin mushaahada wax la arkayo oo la kala beecsanayo qaybta labaad waxaanu ku sheegnay baycu shayin mawsuufin fi dimmati marka waa qaybtii labaad uu ka hadlahay sheekhu hadda baycu shayin mawsuufin fi dimmati oo waxaan loo jeedin oo tilmaan la ictimaadayo tilmaanaan lagu kala iibsan oo qofkii uu tilmaamayo maalan wuxuu leeyahay neef geel ah oo weliba rati ah oo labahoo rati ah oo afar jir ah oo cayilkiisu intaa la egyahay oo geela gobolladaas weliba laga isticmaalo gobollada geeloodu way kala duwan yihiin gobolkaas geeliisa ah ayaan waxaan kuugu hormariyey lacagtan kunka dollar ah ee ii keenta rati noocaas beecaas marka sharcigu wuxuu u yaqaan baycu salama sharcigu u yaqaan salamka macnihiisana waxaa weeye waa horumarin liannahu waxaa la hormarinayo waxay yihiin lacagtiiu qofkana hormarinayo lacaguu hormaraya wuxuu leeya lacagtan waxaan kuugu hormariyey rati afar jir ah oo haddana xooggiisa iyo cayilkiisu intaa ay la egyihiin haddana gobolladaas geela u dhashay ah ayaan kaa rabaa buu leeya marka salamaa la yidhaha beec noocaas oo kale ah mobeelada lagu kala iibsan karaa geela lagu kala iibsan shay walba lagu kala iibsan karaa oo shuruudahan soo socda oofsada shuruudahan soo socda xaalan xaal uu yahay isagoo xaalla ah ayaa salamku ansixi wayasix waxaa ansaxaya asalamu baycu salami beeca salamku waa ansixi salamku horumarin leannahu lacagtiiyaa la kala hormarsanahay beeca salamku waa ansaxaya xaalan xaal uu yahay isagoo xaalla ah ayuu ansaxaya wa mu-ajalan xaal uu yahay isagoo la muddeeyey oo muddo la kala qabsadana waa ansaxaya xaalan maxaa loola jeedaa yacni lacagtan qaado rati noocaasana hadda ii keen wey hadda mu-ajalana maxaa loola jeedaa lacagtan waxaan kaaga iibiyey oon kuugu hormariyey rati noocaasa inaad ii keento bisha soo socota shanteeda waa mu-ajal muddaa la kala qabsada bisha soo socota shanteeda mu-ajal fii maa shay ayuu ku ansixi baycu salamku shaygaasoo takaamala fiihi shayga dhexdiisa uu ku kaamiloobay khamsu sharaa'ida shuruudo shana shuruudo shana wixii laga helay ayuu ku ansixi an yakuuna waa inuu ahaado beecu salamku ama shayga la kala iibsanayo oo shuruudahan hadda si toosa waxay ugu laabanayaanba muslamu fiihiga waxaa jira muslamu fiihi waxa la yidhaha muslamu fiihiga waxaa loola jeedaa alaabtii la kala iibsanayo waa alaabtii aad tilmaamaysay ood dhehaysay alaabta ii keen ayaa muslamu fiihi la yidhaha an yakuuna shayga la kala iibsanayo muslamu fiihiga ah madbuudan waa inuu yahay mid la soo koobi karo bisifati sifo wax lagu soo koobo waa inuu yahay waa in yahay wax la sifeeyo waa inuu yahay sifo waa inaad kusoo koobto sidii hadda neefka geela aan u tilmaamayna oo kale waa intaasoo sifo intaasoo sifo intaasoo sifo shay leh waa inaad ii keento waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay shayga la kala iibsanayo oo baycu salamku ku ansaxayo jinsana waa inuu yahay jinsi jinsigaasoo lam yakhtalid bihi jinsiga hayruhu hayruljinsi jinsiga kayrkiis uusan ku qasmin waxaa kaloo shardi ah wuxuu wax hal jinsiya waa inay yihiin hal jinsi ama hal nooc waa inuu yahay laakiin ashyaadu haddii shaygu uu ka kooban yahay ashyaa fara badan oo murakaba hadduu ka kooban yahay baycu salamku kuma ansaxay maalan waxaa ka mid ah raashinkan la yidhaaho hariisada raashinka hariisada dhulka carabta laga yaqaan gaar ahaan yaman yamantaa laga yaqaan hariisa le hariisadu waa raashin ka kooban qamadi iyo maraq iyo hilib iyo biyo intaasoo laysku karinayo marka qofkana waxaad leedahay labadan doolar waxaan kuugu hormariyey inaad ii keento hariiso berrina aad ii keento raashinka hariisada ah leanno hariisada anwaac fara badan uu ka kooban yahay hal nooc ma aha waa qamadi waa maraq waa hilib waa biyihii oo lagu karinayo intaasuu ka kooban yahay marka ashyaadaas faraha badan sifo laguma dabdin karo ilaa wixii farihii ka bateen shaygii hal shay hadduu yahay waa lasoo koobi karaa sifaadkiisa laakiin ashyaa fara badan inta lagula ekaysiinayo maalan qamadigu intuu la egyahay ila ashyaa badanoo shaygii ka kooban yahay qamadigu intuu la egyahay hilibku intuu la egyahay biyaha lagu karinayo intay la egyihiin maraqu intuu la egyahay wax la sifayn karo ma aha ashyaa fara badan way on la koobi karin laakiin hal neef oo geela waa la sifayn karaa hal neef oo geela waa la sifayn karaa laakiin hariisa waxaa kaloo la mid baashan xalwada leh oo soomaalidu hadda xalwada u taqaan baycu salamku kuma ansaxayo imise shay ka koobanta imise shay ayaa laysku walaaqaa markaa kabacdii xalwo noqotay canaasir iyo maadooyin fara badan oo laysku dardaray iyadana ma ansaxayso leanna waxaa weeye wixii baashii yacni sonkortu intay la eg tahay saliid haddii laga samaynayo saliiddu intuu la egyahay haddii subag ay leedahay subagu intuu la egyahay ashyaada faraha badan ee lagu derderay waxyaalahan kale oo ay ku carcarfiyaan oo korka ay uga derayaan oo sida lowskii oo kale lowska mararka qaar ay ku carfiyaan oo korka uga daraan wax badan oo waxaa jira oo mid walba goonida uu la egyahay aan la tilmaami karin mid walba goonida uu la egyahay aan la tilmaami karin iyadana kuma ansaxayso midda kale iyada shardi kalaaba ka burayo shardi labaad oo xalwada ka buray waxaa weeye shardiga noo soo socda walam tadkhulhu waa inuusan shayga baycusalamku gelayo waa inaysan gelin annaaru naar waa inaysan gelin dab yacni wax dab la soo saaray waa inuusan ahayn liixaalatihi liajli ixaalatihi bedelidiisa darteed waa inaan dab loo soo saarin in xaaladiisii hore laga bedelo oo xaalad bisayla loo bedelo waa in dab aan la soo saarin shay kastoo dabba la soo saaray waxaa la mid a hilibkii oo kale hilibkii oo lasoo kariyey oo kale ama ha noqdo oodkac ama hilib caadiya ha noqdo xalwadan dabka lasoo saarayo ha noqdo wax walba oo dabba lasoo saaray isagana baycu salam kuma ansaxayo lianna waxaa weeye dabku inta shaygan kariskiisa loola ekaynayo lama yaqaano lama dabdin karo wax la soo koobi karo maa lama dabdin karo wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn shayga salamka uu ku ansaxayo mucayanan shay mucayana waa inuusan ahayn oo la cayinay oo laisla yaqaano shay la cayinay maxaa loola jeedaa yacni shay meesha yaalla wey maalan waxaa tidhi maradan ayaan labadan dollar aan salamkaaga iibiyey maradin maradina maro la isla arkayo meesha taallo wey baycu salamka muxuu ku dhisnaa wax meesha ka maqan oo dayn camala rati sidaasi sidaasuu ku dhisnaa laakiin wixii hadday mucayan yihiinoo wax meeshaba yaallo ay yihiin baycu salam kuma ansaxayo walaa min mucayanin shay la cayinay xaggiisana waa inuusan ka ahaan wax la cayinay xaggiisana waa inuusan ka ahaan wax la cayinay xaggiisa inuusan ka ahaan waxaa loola jeedaa ka saacin min haadihi subrati maalan waxaa tihi goobtan raashinka ahoo meesha yaalla hal suus oo ka mid a ayaan baycu salamkaaga iibiyey waa raashinkii goobta raashinkuna meeshuu yaalla wax mucayana wey marka mucayankaas oo meesha yaalla qeyb ka mid a ayaan baycu salamkaaga iibiyey ma ansaxayo uma markaa kabacdi lisixati lmuslimi fiihi shayga lacagta laysugu hormarinayo dhexdiisa ansixiddiisa waxaa kale u sugnaaday amaani sharaa'idda sideed shardi oo kale shuruudo kaleoo sideed uu leeyahay shaygan lacagta lagu hormarinayo wahiya shuruudaha sideedda an yasifahu waa inuu shayga tilmaamo bacda dikri jinsihi shayga jinsigiisa sheegiddiisa ka bacdi wa nawcihi noociisa sheegiddiisa ka bacdi bisifaati tilmaamo waa inuu ku tilmaamo allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu bihaa tilmaamaha ahamanu lacagta ay isku khilaafi karto wuxuu ku leeyahay sheekhu sideed shuruud oo kale yacni shuruudahan wuxuu sharcigu ugu badiyey baycu salamka waa waxaan loo jeedin wax hawadaas lagu kala iibsanayo iyo tilmaan lagu kala iibsanayo oon la arkayn marka wixii waa in la hubiyo si qofku berri uusan u shallaayin berri qofku si uusan u shallaayin waa in wixii wax cad ay yihiin oo laga dhigo sidii wax la arkayoo kale waa in loo tilmaamo wax la arkayoo kale waa in loo tilmaamo shay wahiya shuruudaha sideedda an yasifahu shaygii shaksi waa inuu tilmaamo bacda dikri jinsihi shaygii jinsiga uu yahay sheegiddiisa ka bacdi jinsiga uu yahay waxaa loola jeedaa yani waxaani ma xoolaa ma mobila ma gaariya ma dharaa horta wuxuu yahay waa in la sheego wa nawcihi noociisa sheegiddiisa ka bacdi hadduu dhar yahay dharku anwaac badan u qaybsamaan shaati miya qamiis miya macuusi miya noociisa haddana waa in la sheego bisifaati tilmaamo waa inuu ku tilmaamo markuu jinsiga iyo nooca sheegay ka bacdi allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu bihaa tilmaamaha ahamanu lacagta ay isku khilaafi karto tilmaamo waxaa jira haddii tilmaantan la sheego iyo haddii laga daayo lacagtu ay kala qaalisantah oo haddii maalan la yidhaaho ratigan waa saddex jir haddii la yidhaaho oo da-diisa la sheego iyo haddii la yidhaaho waa afar jir lacagtii waa kala badanta maadaama lacagtii iskhilaafayso xagga da-da isku khilaafayso waa inuu da-da sheego marka ilaa ratigii laba jirka ahaa iyo kii afar jirka iyo kii shan jirka isku lacag ma ah waa inuu sheego waxyaalaha lacagtu isku khilaafi karto waa inuu sheego wa an yadkura waa inuu sheego qadrahu shayga qadarka uu la egyahay qadarka uu la egyahay maxaa loola jeedaa yacni kaylan xagga beegga waa inuu sheego in kaana makiilan hadduu yahay shaygu shay la beego shay la beego hadduu yahay beeggiisa waa inuu sheego yidhaha afar koombo oo wasnan in kaana mawsuunan hadduu yahay shaygu shay la miisaamana waa inuu miisaanka sheegu yidhaha shan kii shan kiilo lix kiilo waa inuu yidhaha aw caddan in kaana macduudan hadduu wax la tiriyo yahana tirada waa inuu sheego uu yidhaha shan neef lix neef toddoba neef wax waxay yihiin qadarka saasaa loola jeedaa wax la beego hadday yihiin waa inuu beegga sheego wax la miisaamo hadday yihiin miisaanku intuu la eg yahay waa inuu sheego wax la tirinayo hadday yihiin ma shan neefa ma lix neefa waa inuu sheego saasaa lagala jeeda wa an yadkura qadrahu shayga qadarkiisa waa inuu sheego kaylan beeg uu ku sheego wasnan miisaan uu ku sheego wacaddan tira uu ku sheego bimaa shay waa inuu ku sheego qadarka shaygaasoo yanfi diidaya aljahaalata jaahilnimo diidaya canhu shayga xaggiisa in laga jaahil noqdo diidaya waa inuu shayga ku sheego ilaa heer qofku jaahil uusan ka noqon karin shayga oo shaygii u caddaan karo kaannamaa isagoo arkaya oo kale oo jahliga baabi'in karo wa in kaana hadduu yahay shayga baycu salamka uu gelayo mu-ajalan shay la muddeeyey hadduu yahay haddii muddo loo qabtay oo maalan uu yidhi bisha soo socota shanteeda ayaad ii keeni neefka geela hadduu yidhi dakara waa inuu sheego waqta maxilihi maxililajal ajalkaas xaaloobidiisa xaaloobidaa waktigeeda waa inuu sheego hadduu muddo oo loogu keenayo muddada waktigeeda waa inuu sheego oo maala bisha soo socota lixdeeda bisha soo socota soddonkeeda waa inuu waktiga sheego wa an yakuuna waa inuu yahay shaygu mawjuudan shay la heli karo cinda alistixqaaqi xaq u yeelashada agteeda markuu shaygan xaq loo lahaa in la keeno agteeda waa in la heli karo fi lgaalibi sida gaalibkaa waa in la heli karo waktigii uu ku muddeeyey wax la heli karo oo suuqa laga heli karo w waa inay yihiin ama haddii wixii shuruudihii intuu ka badiyo uu ka dhigo waxaan la heli karinba waxaan la heli karinba waktigaa hadduu ka dhigo intuu shuruudihii ka badiyo salamku kuma ansaxayo marka wa an yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi shaygaas qibdooshadiisa iyo gacanku dhigiddiisa booskeeda waa inuu sheego meesha looga lagu kala qaadanayo waa inuu sheego waa inuu yidhah waxaad iigu keeni suuqa dhexdiisa ama waa inuu yidhah waxaad iigu keeni gurigayga waa in la sheego meesha lagu kala qaadanayo wa an yakuuna thamanu lacagtu macluuman mid laysla og yahay waa inay lacagtu tahay waxaa kaloo shardi ah lacagtuna inuu yahay la kala iibsanayo oo la kala siisanayo wax laysla og yahay oo laysla magacaabo waa inuu yahay wa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan lacagta qabla tafaruqi kala tegidda ka hor lacagta waa horumaris baycusalamka shuruudihiisay ka mid tahay baycusalamka shuruudihiisa waxaa ka mid ah lacagta intaysan meesha ku kala dhaqaaqin waa inay kala qaataan oo qofkan gacantiisa loo geliyo lacagta wa an yakuuna caqdu salami salamka heshiiskiisu waa inuu noqdo naajisan heshiis go-an heshiiskaasoo laa yadkhulu heshiiska uusan gelayn khiyaaru shardi heshiis khiyaaru shardi uusan gelayn waa inuusan noqon khiyaaru shardiga waa kii hadda casharka aanu kusoo qaadanay ma galo salamka baycu salamka ma gelayo khiyaaru shardiga waa in baycu salamka uu yahay heshiiskiisu heshiis go-an rati intaasoo sano jira noociisu intaa yahay da-diisu intaa ay la eg tahay ayaan lacagtan kuugu hormariyey laakiin waa inaan la dhihin khiyaaru shardi ma galo bishardi inaad khiyaar qaadato saddex maalmood khiyaaru shardiga sheekh wuxuu kala jeedaa yacni khiyaarkii aanu soo marnay oo saddexda maalmood khiyaarka la qaadanayo laakiin kalama jeedo sheekhu khiyaarulmajlis khiyaarumajlis waa galaa baycu salamka khiyaarumajlis wuu galaa oo maalan markuu lacagtii u dhiibay uu yihi rati da-diisu afar sano jiraho sidaaso sidaasa ayaa lacagtan kuugu hormariyey markuu yidhah oo lacagtii uu ka qaato uu dhihi karaa war lacagtiida ise waa intaan la kala tegin khiyaaru majlisku wuu galaa baycan baycusalam war waaba ka baxay heshiiska dhammaa waa ka baxa lacagtiida ise wax baycusalam aan kula gelayo maba jiraan lacagtiida ise wuu dhihi karaa laakiin sheekh wuxuu kala jeedaa laa yadkhulu khiyaaru shardi waa khiyaaru shardiga aan soo marno ilaa saddexda maalmood lama gelin karo kaas lama gelin karo faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami rahni rahanta axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekha raximah llahu tacaala wuxuu uga hadlay rahanta iyo axkaamteeda rahanta ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye maalan qofkan daynaad ka qaadatay tusaale ahaan boqol doollar dayna ayaad ka qaadatay qofkii ku kugu kalsoon oo ku aaminayo ma ahane wuxuu ku yidhi waxaan usii haysto deynka isii oo kalsooni aan ka dhigto markaasaad waxaad leedahay mobilkayga sii hayso haddaan deynkayga kuu keeni waayo mobilkaa iibso rahan macnaheeda sidaas oo rahantaas inta badan waxay timaadaan markii kala shaki uu jiro oo labada qofoo wax kala daynsanaya haddii kalsooni buuxdo aysan isku qabin oo shaki uu jiro markaas wuxuu leeyahay war lacagtan waa ku deymanaa laakiin rahaan isii maalan gaarigiisii u keenayo wuxuu leeyahay gaarigayga sii hayso lacagtu lacag badan haddii ta gaarigayga sii hayso leeyahay ama gurigiisii u keenaya dukumentiga gurigiisii ku wareejinaya guriga asaguu iska leeyahay dukumentigiisii ayuu siinayaa wuxuu leeyahay waa kan gurigaygii dhammaa dukumentigiisi qaado dan kuu keeni waayo lacagta marka rahanta saasa rahanta marka sheekhu wuxuu ka hadlaya waxaa weeye xaggee gashaa rahanta wa kullu maa shay kasta shaygaasoo jaaza baycuhu shayga beeciisa uu bannaanaaday jaaza rahnuhu shaygaa rahan dhigashadiisuna way bannaan tahay fi duyuuni bisababi duyuun deenyaalka sababtooda loo rahan dhigto way bannaan tahay ida istaqara hadduu sugnaado hubuutuhaa hubuutu duyuun deenyaalka sugnaashadooda hadday sugnaadaan fi dimati ballanka shaksigana ay ku sugnaadaan oo lagu kala ballamo deynkaa inuu wakti hebel uu keenayo sheekhu wuxuu ka hadlay rahantu xaggee gashaa wa kullu maa shay kasta shaygaasoo jaaza baycuhu shayga bayciisa u bannaanaaday jaaza rahnuhu shaygaa rahan dhigashadiisuna way bannaantay fi duyuuni bisababi duyuun duyuunta sababteedayna ku bannaantay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah allahu tacaala wax kasta oo beeciisu bannaan yahay rahanna waa loo dhigi karaa maalan gaarigii beeciisu waa bannaan yahay mobilkii beeciisu waa bannaan yahay kitaabkii beeciisu wax walboo la kala beecsan karo ilaa ninkan maxaa laga dooni maxaa la rabaa berri markaa deynka u keeni weyso muxuu rabaa inuu suuqa geysto beecsado soo maha wixii marka waa in la beecin karo waxa rahanta meesha aad udhigayso rahanta waxaad udhigayso waa inaad beecsan karto wax suuq la geyn karo waa inay maxaa baxay haddaad tiraa cunugayga sii hayso ma ansaxayo rahantaasoo kale de qof xora ma la beecin karaa qof xora ma la beecin karaa maya shayga rahanta la dhigayo waa inuu yahay shay beeciiso oo ansaxayo inuu yahay shardi fi duyuuni bisababi duyuun duyuunta sababteeda ayuu ku bannaan yahay rahantuna waxaa shardiya duyuun duyuuntay gashaa deynka idaa waktigii istaqara hubuutuhaa hubuutu duyuun deenyaalka sugnaashadooda hadduu sugnaado wax sugan ay yihiin fii dimati shaksiga ballankiisana uu ku sugnaado ay fii dimati ashaksi shaksiga ballankiisana deynku uu ku sugnaado deynku hadduu sugnaado maalan deynkii waa sugan yahay oo qofkii waa laga qaaday deynkii ama ma sugnee aayilun ila lusuum wa oo deynku wuxuu u socdaa inuu sugnaado laakiin hadda ma sugna maxaa ka mid ah ka dayni salam hadda deynka daynu salamka la yidhaha maalan qofkan qofkan maxaad ku leedahay ratiyaad ku leedahay ilaa waxaad lacagtii waad u hormarisa ratina waad ka rabtaa rati deynaad ku leedahay ratigaas marka ninkani deyn ahaan waad ugu leedahay laakiin weli ma sugna weli ma sugna oo deynkaagu wuxuusan ku sugnaanin dee deynku wuxuu dhab noqonaa oo u sugnaanaa markii ratigii uu keeno markaasaa wuxuu kala ansaxaya oo beec u sugnaana marka wuxuu wax sugan ha noqdaan ama wax sugnaasho usii socda oo sii sugnaan raba ha noqdaan sida daynu salamkii aan kusoo marnay oo kale isku mid weli raahini shaksigii rahanta meesha dhigay wuxuu iska leeyahay arujuucu laabasho fiihi firahni rahantii dhexdeedii wuu ku laaban karaa maa lam yaqbid shaksigii murtahinka ahaa oo deynka laga soo qaatay hadduusan gacanta ku dhigin hu arahan rahantii hadduusan gacanta kaaga dhigin waad ka laaban kartaa yaani masaladan sheekhu wuxuu kala jeedaa mobilkaagii ama gaarigaagii ama kombyuutarkaagii ayaa tiri sii hayso qofkii deynka kugu lahaa intuusan gacanta kaaga dhigin waad ka laaban kartaa war anugu wax rahana oon kuu kugu ammaansanayo ama aan kuu dhiibayo ma jirto de amaad rahaan isiinaya ana isii hadda ana wax deynan ku siinayo ma jiraan isi ana lacagtii alagu kala baxo wey meesha ma ka laaban kara laakiin hadduu qibdoodana ninkii murtahinkaa hadduu rahantii kaa qaato gacanta uu ku dhigo kama laaban kartid rahanta waa kaa gacan gashay gacanay gashay taasi kama laaban kartid walaa yadmanu ma damaani karo walaa yadmanu ma damaanayo hu rahankii almurtahinu qofkii rahanta u qaatay ma damaanayo rahankii ilaa bitacadii xadgudub maahane wax kale kuma damaanayo masalada sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye gaarigii aada rahanta qofka u dhigatay oo tiri gaariga sii hayso ama mobilka sii hayso ama combyuterka sii hayso wixii waa dayacmeen ma damaanahay qofkan ma lagu leeyahay wixii lamama hayoba waa dayacmeen waxaas qofkan aada rahanta u dhiibtay shaqo kuma laha mana damaanayo ilaa inuu ku tacadiyo maahana tacadiga maxaa ka mid a tacadiga waxaa ka mid a combyuterkii maalan inuusan xaraynin oo meel munaasaba uusan ku xirin waa dayacay bannaanku iska dhigay bannaanka markuu iska dhigay tuugaa qaatay combyuterkii ken combyuterkii lagu dhiibay raanti lagu dhiibay ken gaarigii oo kale meeshan uu iska dhigay garaash ma gelin meel xafidan ma uusan gelinin meel uu iska dhigay furihii uu ka taagay tuugaa isaga yimid furihii uu ku kacsaday waa la tegey gaarigii iska keen tacadi hadduu jiro xadgudub waa lagu leeyahy alaabti waa lagu leeyay laakiin hadduusan tacadi jirinna tacadi hadduusan jirinna maalan baqaarkii tuugaa soo galay tuugaa jabsaday wixii combyuuter iyo wixii rahan oo dhan tuugiyaa qaatay tuugii ayaa la tegey qofkii waa u yimid wuxuu leeyay war alaabtii aawey combyuterkii diinkaagii waa kana waan kuu keenay combyuterkii iyo gaarigii iyo alaabtii iyo aaw baqaarkii waa la jabsaday oo tuugaa iga qaatay markaas laga yeeli maayo dhaar un baa looga tegi karaa dhaar waa inuu la yimaado waa la dhaarinaya maxaa loo dhaarinayaa alaabtan in tuug uu ka xaday oo tuug uu ka qaatay ku dhaara ley hadduu dhaarto waa la iska sii daynaa waa laga soo calay alaabta dhaar hadduu leeyahay laakiin dhaar la-aan maya dhaar la-aan ma looga tegi marka sababka uu qofkani leeyahay alaabtii iga dayacantay laba shayaa loo kala qaaday waxa uu sheeganayo inuu yahay sabab khafi ah iyo sabab daahira sabab khafi oo qarsoon ayuu sheeganaya maalan wuxuu leeyahay mobilkii aan rahanta kaaga qaatay jeebka isagoo igu jiraan ogaa jeebkaa tuu ka siibta yiri waa wax qarsoon maogta oon la arki karin sabab khafiyo dhaaraa lagu leeyahay dhaaraa la leeyahay in lagaa jeebsiiday ku dhaaro hadduu dhaarto waa laga tegay haddii sabab daahira uu sheegtana sabab daahir uu sheegtay oo wuxuu leeyahay meesha dabaa ka kacay wax weyn oo ummaddu arki kartuu sheeganahay meeshii baqaarkii iyo agaarkii suuqii daba ka kacay alaabtii aada ii dhiibatana dabkii ku gubatay dabkii wax daahiruu sheegto weyn oo muuqduu sheeganahay tuug iyo ma aha wax muuqduu sheeganahay qofka noocaas oo kale waxaa la leeyahay horta bayino la kaalayo markhaati caddayna in suuqani daba uu ka kacay haddii ay dadkii dhamm ay ka markhaati kacayaan hebel weydii waa kan dukaamaha wax qarsoomay maa korontadiiaa gubatay oo ummadda dhanaa taa wada hadduu markhaati keensado markhaatigaas wuxuu caddeeyey in meesha dab ka kacay kabacdi maxaa u dhiman waxaa la leeyahay combyuutarkii inuu dabkaasi gubay haddana ilaa wuu badbaadi karaa suuqiyo dab ka dhacay misaa badbaaday alaab combyuutarkii haddana sababkan daahirka ood sheeganayso inuu ku gubtay u dhaaro marka sababka daahirka maxaa la rabaa laba shay haddii alaabtii yacni iga khasaartay uu leeyahay sabab daahirana uu sheeganayo oo wax weyn oo bulshada dhan ay arkayso uu sheeganayo laba arrimoodaa laga raba markhaati caddaynaya sababkan weyn alaabtii sababkaas weynuu sheeganayo sababteeda inay u dayacantay oo dab hadduu ahaa yacni combyuterka uu dabkaas sababtiisa uu uu gubay inuu u dhaarto marka muxuu laysugu darahay qofkii markhaati iyo dhaar hadduu wax daahira sheeganayo wax qarsoon hadduu sheeganayana dhaar bisaa laga rabaa dhaar bis ayaa laga rabaa walaa yadmanuhu ma damaanayo shaygii rahankii almurtahinu qofkii rahanta qaatay ma damaanayo ilaa bitacadii xadgudub inuu sameeyo mooye si kale uma damaanayo waidaa qabada almurtahinu shaksigii rahanta qaatay hadduu gacanta ku dhigo qibdoodo bacda alxaqi xaqiisii qayb ka mid a xaqa maxaa loola jeedaa waa deynkiisii daynkii qayb ka mid aha loo keeno lam yakhruj shay-un shay ma baxayo shaygaasoo min arahni ee rahanta ka mida ma baxayo xataa yaqdiya ilaa shaksigii saaxiibu deynka ahayoo deynka lagu lahaa uu ka dhammaystiro uu ka guto jamiicahu jamiica alxaq xaqii dhammaan uu ka wada keeno alaabtii la siin maayo masaladan sheekh wuxuu kala jeedaa maalan lacagtii konton dollar ama boqol dollar ahe tusaale ahaan konton dollar uu siiyey konton dolar markuu siiyey wuxuu yidhi combyuterkayga sii marka maya maya ilaa aada soo dhammaystirto ma lagu siinaya markuu soo dhammaystiro markaa kabacdi u qaadan karaa raantiisa waidaa qabada murtahinkii hadduu qibdoodo bacd alxaqi xaqii qeyb ka mida xaq maxaa lagala jeedaa waa deynkiisii qeyb ka mida deynkiisii qeyb ka mid ah qibdoodo lam yakruj shayun shay ma baxayo shaygaasu min arahni rahanta ka mid a xataa yaqdiya ilaa uu soo dhammaystiro qofkii xaqa lagu lahaa jamiicahu jamiica alxaqi allah subxaana wa tacaala